barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a da waad ka dhegaysaneysaan muujadaha gaagaaban ee efemada geeska africa iyo caalamka o dhan waad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa isniin sideedda bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawiil ismaaciil qodobadaad idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan aragtida dhallinyarada xilligan ee dhaqanka hadalka helid la-aanta soomaalida marka ay wada sheekaysanayaan xaqiiqaantii anigu waxaan u arkaa inay tahay dhaqanka soomaaliyeed qaybaheega aan wanaagsanayn sababtoo ah in mar qura la wada hadlaay waa wax aad iyo aad maad aragtaanay aan u dhaliilo oo aan islehay wax badan baa ka lumaya halkii la kala faa'iidaysan lahaa waxaa kaloo aad maqli doontaan hababka ay dhallinyarada xilligan isaga qaadaan sawirada casriga ah kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaa inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
inta badan xubnaha golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa sheegay xaddii inay taageerayaan kala dirista waaxda bilayska magaalada tallaabadanoo imanaysa iyadoo gobolku uu bilaabay baaritaanku aadan haddii lagu xadgudbay xuquuqda madaniga ah kadib dilkii george floyd loogu geystay magaaladaasi shan iyo labaatankii bishii hore sagaal ka mid a labaiyo tobanka xubnood ee golaha deegaanka oo ka qayb galay dibadbax shalay gelinkii dambe ka dhacay magaaladaasi ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda bilayska ee minneabolis xubin ka tirsan golaha deegaanka jeremiah ellison ayaa ballan qaaday in golahu uu baabi'in doono waaxda bilayska waa arrin cad in hannaankeenna bilayska ee magaaladu uusan ilaalin ammaanka bulshadeenna ayay tiri lisa bender oo ah madaxa golaha deegaanka ee minneabolis oo dhaqdhaqaaqayaasha bulshada laga badan yahay ayaa muddo sanooyin ahba ku dhaleecaynayay waaxda bilayska ee magaalada minneabolis waxay ugu yeereen dhaqan cunsurinimo islamarkaana aan arxan lahayn kaasi oo hortaagnaa in dib u habeyn laga hirgeliyo magaalada in la kala diro dhammaanba waaxda bilayska ee magaalo ayaa ah mid horey uga dhacday maraykanka sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa magaalada camden ee gobolka new jersey waxaa la kala diray waaxda bilayska ee magaalada iyadoo lagu bedelay ciidamo cusub oo suga amniga magaalada sidoo kale magaalada campton ee gobolka california ayaa tallaabo caynkaasi ah samaysay sanadkii labada kun ergeyga maraykanka u qaabilsan nabadaynta afghanistan salmay khaliil zaad ayaa dalka qatar kula kulmay madax ka tirsan kooxda taalibaan si loo dirso dhaqangelinta heshiiskii lala galay kooxdan fallaagada ah taasi oo qayb ka ahayd dadaalada lagu doonayo in lagu dhammeeyo colaadda labaatan sano jirsatay ee dalkaasi afhayeenka taalibaan ayaa sheegay in kulankan oo ka dhacay magaalada dooxa uu sidoo kale ka qayb galay genaraal scott miller oo ah taliyaha guud ee ciidamada caalamiga ah ee ka howlgala afghanistan suheyl shaahiin ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen in la dedejiyo maxaabiista ay kala haystaan taalibaan iyo xukuumadda afghanistan iyo weliba dardargelinta wadaxaajood dhex mara kooxaha afghanistan waxa uu sheegay in wafdigooda uu hogaaminayay mulla cabdulqani baradaar oo ah ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee hogaamiyaha taalibaan wadaxaajoodka afghanistan oo in muddo ahba la sugayay ayaa u xayiran isweydaarsiga maxaabiista labada dhinac xukuumadda kaabuul ayaa laga doonayaa inay soo sii dayso ilaa shan kun oo maxaabiis ka tirsan kooxda taalibaan kuwaasi oo lagu bedelanayo ilaa kun maxaabiis ah oo kooxda taalibaan u xiran ilaa haatan xukuumadda kaabuul ayaa sii daysay laba kun iyo toddoba boqol oo maxbuus halka taalibaanna ay sii daysay oo qura afar boqol iyo lixdan maxbuus
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay wararka caalamka dhegaystayaal aynu ku bilownay soomaalida ayaa lagu tilmaamaa bulsho hodanka ah xagga dhaqanka balse mid ka mid ah dhaliilaha xagga dhaqanka ayaa lagu sheegaa in dadka intooda badani aysan hadalka iska sugin haddaba dhalinyarada xilligan sidee ayay u arkaan arrintan mase mudan tahay in dadka laga wacyigeliyo warbixintan waxaa ku eegaysa wariyaheenna jabuuti sagal saciid faarax dadka soomaalida ah oo ah dad aad u sheeg ka badan marka ay isku yimaadaan ayaa waxaa inta badan ku yar in lees dhagaysto oo hadalka la kala sugo haddaba in badan oo ka mida dhallinyarada maanta ayaa siyaabo kala duwan u arka wada sheekaysiga aan hadalka layska sugayn cismaan daahir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan inay tahay fikrad khaldan in dadku mar ay wada sheekeeyaan oo aan hadalka layska sugin dhinaca diinta iyo dhaqanka suubanna waxa uu aaminsan yahay inaysan ku fiicnayn waxa uuna sidoo kale qabaa in lagu barbaariyo daayarta in layska sugo hadalka marka la wada hadlayo xaqiiqaantii anigu waxaan u arkaa inay tahay dhaqanka soomaaliyeed qaybaheega aan wanaagsanayn inay tahay sababtoo ah in mar qura la wada hadlaay waa wax aada iyo aad maadaragtaanay aan u dhaliilo oo aan islehay wax badan baa ka lumaya halkii la kala faa'iidaysan lahaa halkii lasdh haddii laysdhegaysto shan qof lix qof haddii lagu fadhiyo laysdhegaysto wax badan in laga faa'iida ayaa suurtageli lahayd laakiin haddii mar qor la wada hadlo waxaa dhici karta inaan waxba layska faa'iidaysan xitaa waxaa dhici karta kii wax fiican sheegayna inaan laba maqaloo kakale ka codka dheerle ee ummadda wax bilaa macnaya uga sheekayna in la dhegaystaa dhici karta markaad ku dabaqdo dunidan maanta aynu ku noolnahay iyo dadku say wada hadlaan say noqonaysaa marka
dunidani aan maanta xaqiiqaantii aad iyo aad bay uga duwan tahay taas adduunka cid walba waa isdhegaysataa afar shan qof iyo lix qof iyo afar qof labada qof ay meel wada joogta adduunyada mar marku qof hadlayo inta kale way dhegaysataa marnaba ma arkaysid wax isgarab hadlaya sida soomaalida waxaan soomaali ahayn xaqiiqaantii ummadda soomaaliyeed waa dad islaam ah mar walbana ay habboon tahay inay dhaqankoogu iyo hanaanka ay u socdaan iyo habnololeedkoodu inuu ku dhisnaado diinta islaamka diinta islaamku waxay aaminsan tahay in lays ixtiraamo laysxaqdhowro laysdhegaysto qof hadduu hadlayo inuu qofka kale uunan disturbance ku samaynin uunan buuq iyo ku abuurin in laysdhegaysto ayay diinta islaamku maad aragtaan ay ku salaysan tahay marka waxaan leeyahay soomaalida waxaan usoo jeedinayaa waxaasi waa dhaqan soomaaliyeed oo hore oo ay habboon tahay in laga guuro adduunyada wax walba adduunyada update baa la sameeyaa wixii hore ee xumaaday waa laga guuraa wax wanaagsan baa loo guuraa waxaan leeyahay dhaqankaasi dhaqan soomaaliyeed buu ahaa oo kalgacayl ku salaysan laakiin hadda waxay habboon tahay in laga guuro oo looga guuro dhaqanka isdhegaysiga is-ixtiraamka iyo wada noolaansho ee wanaagsan in looga guuraan ayaan anu soo jeedinaya jaamac idris waxa uu dhinaciisa aaminsan yahay inay tahay jacayl ay soomaalidu isku qabto marka ay wada sheekaysanayaan ee ay isku buuqaan isagaaley soomaalidu markay wada qaylayaan ee wada doodayaan ay maqaaxiyaha fadhiyaan ay afkaar iswadaarsanayaan waa dad afkaartoodaasi kale mabda' inay kala qaataan wixii ninba ku jiray maskaxdiisa marka imiga wakhtigaan joogno hadduu dadku wada hadli waayo uu wax isweydiin waayo uu dooda iska qancin waayo dee dad maaha marka dadkan imiga adduunyada iskaga kala imanayaa amba soomaaliya amba etoobiya amba jabuuti maqaaxi bay isku imanayaan ninba wuxuu arkay buu soo fadhiisanaya maqaaxiduu ka doodaya marka biyo meel godan bay isku yimaadaan hadallada laisweydaarsanaya ee meesha lalasoo lala fadhiyaa walaashay waa wax mabda iyo shucuur soomaalidu kalkacayl ay iska qabto ay iska qaadanayso weyaan marka waxaad leedahay inaan mar wada hadalno aynu isku qaylino waa wax jacayl bay naga tahay waa jacayl bay nagu abuuraysaa soomaalidu haddii qayli weydo way caburaysaaba dad baa nafisaya xitaa nafisaad bay u tahay xitaayo markaad xaafadaada joogtad maamulaysa gurigaaga ma waxaad jeceshaa in lagaa daba hadla mise in lagu dhegeysto ani hadday ciyaalku soo ag fadhiisan waayeen oo igu qayqayli waayaanba ma midqaamaba wallaahi xaafadda markaan fadhiisto wallaahi ciyaalkayga haddaan u tago aabbo keen labaatan konton keen kii kale aabbo waxaan baan baanay waxaan baan doonay markaaba aanu labada qaran soo qaataan ku midqaamaba haddaa ciyaalku joogina xaafadda walaasha way tagaan aqalku wixii la noqdaaba nin hog madow ku jira walaasha marka qayladu waa qayb ka mid a noloshaada nolosha soomaalida qayb ka mida weeyaan maskaxday kuu furaysaa oo daalkii iyo dhibaatadii maanta oo dhan aad ku soo jirtay ayaa wallaahi
inta badan dadka caqliga iyo aqoonta u saaxiibkaa ee dunida waxay isku raaceen in aanay wanaagsanayn in aan isdhagaysan oo dadku ay doodaan isla markaana dadka ay caafimaad darro u keento dhinaca doodana aanay fiicnayn in qofka uu ku doodo oo wakhti badan uu ku lumiyo wax uusan xogogaal u ahayn cumar maxamuud cali oo ka mid a dhallinyarada qurba joogta ee wax ku baratay dalka dibaddiisa waxa uu qabaa oo uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan inay tahay maskax furfurnaan marka dhinaca wanaagga iyo shaqada loo adeegsado xilliyada shaqooyinka dadku ay raadsanayaanna ay qayb ka tahay in la weydiiyo in qofka maskaxdiisu ay awoodu leedahay inay ka jawaabto codad badan oo uga yimida dad kala duwan waxaa jirta multitasking wax la idhahdo dadku imika haddii imika job interview aad gelay sidoo kale oo lagu idhahdo multitasking maad samayn kartaa horaad ka odhanaysa ha aka multitask marka adigoo halkan shaqa ka wada kan kalena shaqada waad la wadaysaa dadkiina wax waad la samaynaysaa haa baad odhanaysaa dee ileen shaqaad ka doonaysaa haddaad laakiin soomaali badan la fadhidid oo la wada doodayo oo la wada waa iska caadi inaad la dhex gashay doodii laakiin haddana waxa weeye waa multitaskingkii un qaar xaqdhowr wax xaqdhowr la idhahdaa jira marka ma doonaysa inaad hebel ka tirahdid war adigu sharab hebel baa dhegeysanaya waa ceeb marka waxaad samaynaysaa hebelna waad xaqdhowraysaa waad la sheekaynaysaa waad la qosaysaa sheekadiisii waad fahmaysaa kan iyo ka ag fadhiyana waad la wadaysaa xitaa gabadh meesha soo gasho sidaa kusoo salaamaysa ama waxyadana waad la wadaysaa sheekada kullu wixii oo dhan ba multitasking baa la idhahdaa marka anu kama soo horjeedo haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta melilacwa iyo fanaaniinta cabdifatax yare iyo ikraan caraale
aan intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsan halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da tan iyo intii ay soo korodhay adeegsiga warbaahinta bulshada ee lagu xiriiro waxaa si aadaha u batay dhallinyarada sawirada iska qaada si ay asxaabtooda ula wadaagaan waxa iyana jira dhallinyaro ku shaqaysta sawir qaadista warbixintan waxaa laascanood ka soo diray cabdikariin olol magaalada laascanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha sida weyn ay dhallinyarada u xiiseynayeen ayaa sawirgelista qaababka ay sawirada u galaan ayaa waxay tahay mid ay si weyn u xiiseeyaan qaarkooda fursado shaqa ayay u noqotaa qaar ka mida dhallinyaradaasi waan kula kulmay goobaha sawirada lagu qaaday magaalada laascanood oo kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdha ayaa iga sheekeeyey sawirada ay galaan iyo noocyada ay ugu jecel yihiin dhalinyaradu sawirada sida badan u galaan sawiradaasoo ay xiiseynayaan weliba maalmaha ciidda aad iyo aad bay u xiiseeyaanoo sawiro kala duwanoo baagaroonno oo ay u dirayaan ama lamaanayaashooda ama barahay bulshada kula wadaagayaan dhalinyarta aad iyo aad bay u xiiseynayaan sawirada oo jaamar kama baxno shaqada labada gelinba waanu shaqaynaa balse ha ahaatay dhalinyaradu waxay aad iyo aad u xiiseeyaan sawirada kala duwan ama gabadh ama wiil hadba sidii oo sawirada kalaan qaadno waxaa ka mid ah faamiliga ama aan u qaadno kuwa dooxooyinka waa gartaada waxaan arkay wiilal baa idin yimaada gabdho dhallinyaraa baa idin yimaada dad faamili baa idin yimaada siday u xiiseeyaan iyo waxyaabaha iyo cidday la wadaagaan oo kale iyo sidaad bal nooga warran aad uga shaqaysaan oo kale walaahi si wanaagsan baan uga shaqaynaayo iyagu waxay la wadaagaan markay gabadh galayso wiilo ay u dirasaa markuu wiil galayna gabadh ay u dirasaayo waa xidhiidh sawirkan laisku tixgelinayo faamiliga oo kale waa xusuus ama dhigaal u noqonaya taariikhdooda waa xilliga farxaddan ka qayb qaadanaya kuwa waxay jecelin taagga in loo qaado kuwa si islow baalkii fadhiya qayb waxay jeceshahay kuwa ku kacay qayb waxay jeceshahay lamaanayaashooda qayb kursiga qayb baagaroonada ay kala dooranayaan qaybasi qofba dookhiisa iyo baagaroonkiisa waa garteen waxaan arkay sawirada qaadaysaan oo kale gabdhaha dhallinyaradabaa aada ugu badan wiilasha iyo gabdhaha markaa qaybaha ku badan gelista sawirada oo kale gabdhaha ku badan gabdhaha aada u xiiseeya wiilasha kuma badna sawirada lakiinse gabdhaha badankaana u shaqaynayo adoo magacaa ku bilaabaya bal ka waran sawirada hadda la qaado dhallinyarada gobolka soolbaad ka mid tahay waxyaabaha la xiiseeyo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa xamdi maxamed ismaaciil oo ku nool gobolka sool oo ah dhalinta magaalada laascaanood dhallinyarada reer laascaanood aad iyo aad bay u xiiseeyaan sawirada xilliga iidaha farxadaha fotogaraafooyinka inay asxaabtooda qaraabadooda meel walba joogta ay micnaha ugu hambalyeeyaan bal ka waran adigoo kale sawirada hadda gelaysay waxyaabaha jecesha iyo qaabkaad sawirada u gasho iyo ciddaad la wadaagto oo kale bal naga war wallaahi horta dad badana asxaabtayda ayaan sawiradayda jecel inaan u diro sida micnaha jacaylkayga oo kale faamilkayga igu qaaliga ah gabdho maxay jecel yihiin walaahi isteelo badan bay gabdhuhu horta u galaan sawirada ay jecel yihiin inay u galaan sawiro badan waxaa laga yaaba in haddayse lacagta aan lagu badin lahayn inay boqolaalna laba boqol meelahaas galaan sawira waayo isteelka gabdhuhu maba dhammaado mar walba dharkiiyo noocyo kala duwan isteelkiiyo noocyo kala duwan waayo inkastay quruxdii dalka yihiin gabdhuhu xilliga iiddu waa yoomulfarax ee micnaha adduunweynaha oo dhan laga faraxsan yahay saasoo qof kastoo jecelay inuu sawir qurux badan galo oo dadku commenti badan uga soo bixiya magacaaga adoo ku bilaabaya bal ka waran dhallinyarada iyo gelista sawirada
bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed jaamic aadan kana tirsan tiimka v i b fort production dadka v i b fort production waa dad naga macaamilno ah badankoodu sawiro way galaan sawiro waa innaga cadayna waanu siinaa inkastoo hadda yooma ciidka ay soo bataan marba sida dambayso way soo bataan wayna fara badan yihiin marka haddaanu v i b fort production tiimkeeda aanu nahay macaamiisha gobolka soor waana soo dhaweynaynaa gaar ahaana kuwa gobolka waxaanu leenahay macaamiishu waa footooyin waa footo ka mida footooyin gobolka sool waxayna bixisaa sawiro taya leh oo fiican marka macaamiishu waxaan u bishaaraynaa inay footadooda yimaadaan sawiradoda ka galaan sawirada badanaa dadku way naga galaan qaar dumar iyo ragba isugu jira inkasta dumarku aada ugu badan yihiin sawirada oo ay rabaan cn facebook u dhigtaan community looga qurux badan laga soo bixiyo annaguna waxaanu siinaa sawiro ay ku qancaan kuna qurux ayna jecel yihiin hadday sawirada ay qunci waayeen waa nugu celina annagu waa garteen dhallinyaradu sidee bay u xiisaysaa sawirgelista iyo inay iska qaadaan oo kale bal naga war
badanaa dhallinyaradu waxay jecesha in sawirada gasho tunaanta dumarka u badanoo muruhu dhar bay debilan marba dharna waxay rabaan in sawiro qurux badan ku galaan marka sawirayna macadaana wan waana siinaa fiifiican sawirada ayaa waxay noqotay tartanka ugu badan ay galaan qaarkood baraha bulshada iyo meelaha lagu xidhiidha ayay soo dhigaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood iminkana dhegaystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha cabdiqaadir samakaab ayaa inoo haya
aan ku bilowne kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa si xoogan kusoo gashay dadaalka loogu jiro ciyaaryahan binjewel oo daafaca bidix uga ciyaara kooxda leicester city ee kubadda cagta benjewel oo u dhashay dalka ingiriiska ayaa ka mid ah xilligan daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka premier leaga waxaana tababare bebe guardiola uu doonayaa inuu kusoo xoojiyo kooxdiisa saddex-iyo-labaatan sano jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxdiisa leicester city waxaana lagu qiimeeyaa shan iyo siddeetan milyan oo pound oo la mid a qiimihii kooxda leicester city ay harry maguire kaga iibiyeen kooxda manchester united tababare bebe guardiola oo ilaa iyo hadda aan helin daafac bidix oo uu ku qanco ayaa isku badbedela sochenko iyo mande waxaana binjawal uu u arkaa xalka mustaqbalka kooxdiisa ee daafaca bidix si la mid a kooxda chelsea ayaa xidigan aad u doonaysay iyadoo tababare frank lambardna uu dhowr jeer u dirsaday koox usoo daawata qaab ciyaareedka binjewel waxaana chelsea ay tartan adag la gelaysaa kooxda manchester city oo iska leeyihiin maalqabeennada reer carbeed tababare frank lambard oo doonaya inuu dhiso koox xoogan oo chelsea ah ayaa binjewel ka dhigtay bartilmaameedkiisa koowaad dhinaca kale kooxda chelsea ayaa la sheegayaa in heshiis hordhaca ay la gaartay ciyaaryahan timo warner oo weerarka uga ciyaara kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka warner oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ka ciyaarta horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka ayaa waxaa si weyn u doonaysay kooxda liverpool oo markii dambe isaga baxday sababta kooxda liverpool ee uga hartay doonista ciyaaryahanka ayaa lagu sheegay inay tahay lacagaha saddex-iyo kontonka milyan ah ee kooxda arbi lebsig ay dul dhigtay madaxa ciyaaryahan timo warner taas oo markii dambe la sheegay in kooxda chelsea ay ogolaatay inay bixiso warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda chelsea ay qarka u saaran tahay inay dhammaystirto saxiixa ciyaaryahan timo warner iyadoo la sheegayo in heshiis hordhaca ay la sii gaareen wakiilka ciyaaryahankaasi dhinaca kale kooxda liverpool ayaa markii ay isaga hareen doonistoodii timo warner waxa ay u wareegeen ciyaaryahan adama trora oo garabka weerarka uga ciyaara kooxda wolfis ee kubadda cagta adama trora ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan ee safka kooxda wolfis waxaana tababarihiisa nuno sprito uu dhowr jeer oo hore sheegay in ciyaaryahanka uusan iibka ahayn laakiin kooxda wolfis ayaa la sheegayaa inaysan diidi doonin haddii ay u aragto inay faa'iido badan ka samaynayaan iibka xidigooda trora oo qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa wolfis ayaa soo jiitay indhaha kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda yurub oo ay ka mid tahay kooxdiisii hore ee barcelona oo haddaba doonaysa inay dib ugu celisriyada kamnu ee kooxdaasi ay ku ciyaarto dhinaca iyo talyaanigana kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa dadaal xoogan ugu jirta inay soo gebagabeeyaan saxiixa ciyaaryahan xusaam cawar oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda olombic leon ee dalka faransiiska awar oo u dhashay dalka faransiiska ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa kooxda yuventus ee kubadda cagta waxaana ay doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan marlin bianig oo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda barcelona wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan codka baxsan ee fanaanka guuleed axmed iyo heesta dhahar idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira ay idinkala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay taniyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Dahaniida